يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak waxaad ku soo dhowaataan darsiga saddex iyo tobanaad ee kitaabka suwar min xayaati saxaabiyaat uu inala socodsiiyo sheekh cabdulilaah darsigan sheekhu waxa uu ku soo qaadanayaa qaybta labaad ee saxaabiyadda caaisha bintu abibakar allaha ka raali noqdee البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jiray qisasu saxaabiyaat waxaynu ku soo jiray u dambeysay qisadii caaisha umulmuminiin radi allahu canha qeybteedii hore fadhiganna qeybtii labaad ayaan ka hadlaynaa oo dhammaystiranaa insha allah Ee, marka waxay ka bilaabmaysaa azawaabicu lmunaafiqiin munaafiqiintu buskii ay kiciyeen ama qayladii ay bilaabeen ee caasho ay ku fureen oo ay ku tuhmeen wax xun oo ay beri ka tahay caaisha ayaa arrintaa inooga warramaysa radia allahu canha qaalat sayidatu caaisha kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ihi rasuulku wuxuu ahaa mid markuu safar doono inuu baxo dumarkiisa u qori tuura tii raaci lahayd fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharajat macahu mid kasta oo qorituurka ay usoo baxo ku guulaysata ayaa nebiga la safri jirtay falamaa kaanat qaswatu bani mustaliq kharaja sahmii calayhin fairtaxaltu macahu caaisha waxay leedahay markay ahayd waqtigii loo baxiyey dagaalkii ama qaswadii loo odhan jiray bani mustaliq qabiilka carbeeda bani mustaliq lala dagaalamayay nebigu wuu qori tuuray kharaja sahmi calayhin anaa markaa helay ku guulaystay oo inaga nasiibkayga noqotay inaan nebiga raaco fartaxaltu macah markaasaa nebiga la safray oo qaswadii u raacay qaalat waa caaishee wa kaana nisaau id daaka yaakulna alcalaqa dumarku berigaa waxay ahaayeen dad cunto badan haysta ma ahayne calaq waxa weeye cunto yar oo oo maaragtay lagu cuntada kale lagu sugo wax yar uun bay cuni jireen ee wax maaragtay cunto badan berigaa lama haysan duruufta iska adkay lam yajihunna laxmu fayasqulna markaa dumarku dumar buurbuuran oo culus may ahayne way cuntada iska yarayd wa kuntu idaa ruxila baciirii jalastu fii hawdaji waxay ahayd ee, awrka aan saarnahay ee la ii gureeyada maarata hawdajkiisa aan saarnahay hawdajku waa guro oo shay dumarka ay fuuli jireen oo awrka la saari jiray waxay leedahay marka la la diyaariyo awrka awrka ama neefka geela aan saarnahay ayaan meeshaa gurada ah ee hawdaja lagu talagalay ayaan sii geli jiray uma yaati lqowm markaasay nimanku iman jireen fa yaxmiluunanii markaasay hawdajkii anugu ku jira hawdajkii bay qaadi jireen Ah, hoosta ka qaban jireen yakhuduunahum biasfali hawdaj hoostay ka qaban jireen fa yarfacuunahu markaasay koru qaadi jireen uma yadacuunahu calaa dahri lbaciir awrka korkiisa ama guradiisa ama dushii saari jireen wayashuduunahu bilxibaali wabacda idin yantaliquun markay igu hubsadaan awrka inay saareen oo xidhaan ayay marka awrka dhaqaajin jireen oo hogaamin jireen qaalat caaisha hadlise falamaa faraqa rasuulullaahi sala allahu alay slam min safarihi daak tawajaha qaafilan nebigu markuu dagaalkiisii kasoo safarkii kasoo dhammaaday ayuu dib usoo laabtay isagoo usoo jeeda magaalada madiina xataa idaa kaana qariiban min almadiina markuu nebigu madiina kusoo dhowaaday nazala manzilan fabaata fiihi bacdu bacda alleyl meel buu nebiga ciidankii dejiyey oo habeenka qayb ka mid a ayay meeshaa deganaayeen uma adana muadinun fi nnaasi biraxiil markaasuu nin dhawaaqay uu leeyahay ha la guuro hawrta ha la rarto muadin baa dhawaaqay oo dadka ugu dhawaacaya ay muclin sheegay in la safrayo u sheegaya dadka fatahaya-uu lidaalika dadkii marka way diyaargaroobeen wa kharajtu libacdi xaajatii markii hawshaasu dhacday dhacaysay caaisha waxay leedahay waxaan u baxay bacda alxaajati qofka inuu soo guto bannaanka u baxo wa fii cunuqii ciqdun lii waxay leedahay markaa qoorteeda waxaa ku xidhnaa kuul aan leeyahay baa qoorta iigu xidhnayd falamaa faraqtu insalla min cunuqii walaa adri markaan hawshaydii soo gutay xaajadaydii kuushiisay qoorteeda uga siibatay maqana way way ga dhacday anna ma oogi wa rajactu ila araxili faltamastu caqdii falam ajidhu waxay leedahay waxa- waan noqday meesha ayaan ku noqday markii hore aan maxaa la yidhahdaa aan aan ku waayay caqadka aan xaajada u aaday ama markii aan ku soo noqday waxay leedahay awrkii meeshuu joogay raxligii baan ka baadhay marka hore waxay mooday kuusha inay kaga dhacday meeshii la deganaa marka waan ka waayay bay tidhi waqad akhada annaasu fi raxiili dadkani waxay bilaabeenba inay guuraan facudtu ilaa makaani aladii dahabtu ilayhi faltamastahu xataa wajadtuhu meeshii aan xaajada kusoo gutay bannaanka ahayd ayaan u baxay oo ku noqday halkaasaan ka baadhay kuushii meeshaasaanna ka helay wa jaaa alqowmu aladiina kaanuu yuraxiluuna liya albaciir markaa nimankii awrka igu qaadi jiray ee maaratay rari jiray intaan maqnaa bay yimaadeen bay leedahay waqad kaanuu faraquu min cidaadihi markay awrka soo diyaareen oo reeryadii soo saareen wixii laga hooseynayay maaratay qofka loo dhigayey ama awrka dusha laga saarayey markay ka dhammaadeen ayay wax u yimaadeen inay qaadaan hawdajkii ay caasha ku jirtay fa akhaduu alhawdaja wahum yadunnuuna annii fiihi kamaa kuntu asnacu waxay moodayeen markay hawdajka qaadayaan inaan ku dhex jiro saan samayn jiray waan sii geli jiray markaas anoo gudaha ku jiray qaadi jireen faxtamaluuhu fashuduuhu cala albaciir hawdajkii bay qaadeen awrkii bay ku xidheen oo ku rareen walam yashukuu annii bihi kamayna shakisanan inaan ku jiro waxay moodayeen inaan ku jiro iyagu saasay u arkayeen uma akhaduu bira'si albaciir wandalaquu markaasay awrka hoggaanka u qabteen oo dhaqaajiyeen wa rajactu ila almucaskar anna waxaan kusoo noqday meeshii habeenkii la degay wamaa fiihi daacin walaa mujiib wax ciidan meeshii kama helin wax dhaqaaqa meeshin waan ka waayay laqad intalaqa annaas dadkii way tageen way baxeen qaalat waa caaishe fatalafaftu bijilbaabi waxaan isku duubay jilbaabkaygii baan isku duubay uma idajactu fii makaani meeshaydii baan iska jiifsaday wa caraftu annii low iftaqadtu la rajaca annaasu ilaya fawallaahi innii la mudajaca waxay leedahay markaas waxaan is ogaaday marka la waayo laytibo waa inaan maqlahayn la ogaado dadkan inay soo noqonayaan ayay yaan ayaan moodayey marka waxay tihi fawallaahi innii limudajaca anigoo iska jiifa meeshii id mara bii safwaan ibnu mucadil asilmi sulami saxaabigaasoo isna madaa gadaal ku hadhay oo meel kale habeenkii meel ciidan ka dambaysa degay oo awrkiisii wata ama neefkiisii geelaha saaran baa igu soo baxay wa kaana qad takhallafa libacdi xaajatihi ciidanka wuxuu uga hadhay dantiisa ugu hadhay xoogaa meelbuu kusoo taahay falam yabit maca annaas habeenkii meesha dadku deganay muu degine meel ka dambaysa ayuu degay fa ra'aa sawaadii fa aqbala markaasuu wuxuu arkay muuqaalkaygii ama humaaggayga qofka meesha fadhiya ayuu arkay fa aqbala wuu isoo aaday xataa waqafa calay ilaa isoo dultaagay isoo kay dultaagay waqad kaana yaraanii qabla an yadriba calina xijaab intaan dumarka xijaabka lagu farad yeelina loo xidhin ayuu i arki jiray caashana gabadh yaroo iska yar bay ahayd oo iska caruur ahayd falamaa ra'aanii markuu i arkay waa ninkii saxaabiga ahaas safwaan ibnu lmucadil asulami markuu i arkay waxay tidhi qaala innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun istarjac wuu yaabay gabadha maxaa keligeed meesha fadhiisiya loogaga tegay maxay tahay daciinatu rasuulillaah waa gabadhii nebiga u saarayd gaadiidka weeye raakiba ayuu meesha ku arkay wa ana mutalafifa fii hiyaabi anigoo ku duuban maryahaygii markaasuu wuxuu ku yidhi maa khallafaka yarxamuka illaah na maxaa dadkii kaa reeba ilaahay kuu naxariistee qaalat famaa kallamtuhu wax jawaaba maan siin waan iska aamusay uma qaraba ilaya albaciira neefkii geelow saraabi ii soo dhoweeyey faqaala irkabii wasta'khara cannii neefkan fuul buu yidhi geelaa isagiina wuu iga fogaaday suusan ii arag markaa neefka fuulayayo waa iga gadaal buu u baxay qaalat farakibtu wa akhada bira'si albaciir awrkii baan fuulay saxaabigana hogaankii awrka ayuu qabtay oo awrkiibuu dhaqaajiyey munaliqan yadlubu nnaas isagoo maarata dadki raadinaya oo laga dabageynay meesha dadku mareen geedigii safarkii rasuulku maray iyo saxaabadii buu isna dabagalay raadkoodii buu qaaday fawallaahi maa atrakna annaasa wamaa iftaqadtu xataa asbaxtu wanazaluu waxay leedahay leymaba tebinba ilaan dadkii anagu ka gaadhaynay inaan maqlahayba lama ogaan inaan hawdaska iska saarnaha la moodaya xataa asbaxtu wanazaluu dadkii ilaahay maaragtay ay meel degeen faladma-annuu talaca arajuli yaquudu bii albaciira markay hubsadeen inuu awr nin awrkii igu hogaaminayo anna aan saarrahay faqaala ahlulifik nimankii been abuurta badnaa ee munaafiqiinta markaas waxay yidhahdeen maa qaaluu hadalkay ku hadleen bay ku hadleen oo waxay bilaabeen inay caasha iyo ninkii isku tuhmaan wartaja almucaskar mucaskarkii baa hadalkii dhex maray oo gariiray wallaahi maa aclamu bishayin min dalik waxaa lagu hadlayana aniga wax iga soo kaadhay beri dambey ogaan doontaan laakiin iyada laga hadlaya iyo waxaan lagu tuhmayba caaisha lama socoto beri bay ka tahay waxaas caaisha hadlaysa waxay tihi uma qadimna almadiina madiina ayaan soo gaadhnay magaaladii falam albah an ishtakaytu shakwa shadiida markaa magaaladii soo gaadhnayba isla markiiba xanuun daran baa igu dhacay xanuun baa igu dhacay walaysa yabluqunii min daalika shay waxaan lagu hadlayana aniga waxba igama soo gaari maayan waxbaba kama ogi waxaan maqlaya ogahayba arrinta waxa aniga layga hadlaya maanta o dhan la xamanaya ninkan safwaan mucadal laygu xamanayo mama la socdo waqad intaha alxadiisu ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam wa ilaa abawaya hadalkii aakhri wuxuu socdaa wuxuu gaadhay nebigaa warkii maqlay wixii caasho laga sheegayey wa ilaa abawaya iyo labadayda aabbahay iyo hooyadana warkii wuu gaadhay wahum laa yadkuruuna lii minhu kafiiran walaa qaliil aabbahay iyo hooyaday warkii way ogyihiin mana igu soo qaadayaan wax yar iyo badan batoonay arrintaa ilamaba soo qaadayaan way ka aamuseen inay waxba ogeynna way la socdaan ilaa annii qad ankartu min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam bacda lutfihi bi fii shakwa haadih laakiin waxaan dareemay waa nebiga ku diida ku inka- ku inkiray naxariistiisa iyo lutfigu ila dhaqmi jiray markan waan ka waayey markaan xanuunsaday xanuunkan nebigu wejigiisa u bedelan bay aragtay fa ankartu daalika minhu arrintan nebiga waan la yaabay nebigu muxuusaa u samaynayaa iska waran male waraysan maayo wa kaana idaa dakhala calaya nebigu hadduu iisoo galo meeshan ku xanuunsanaya uu yimaado gurigii gurigeedii weeye hooyadeed baa la joogta markaa meesha ku haysa wa cindii ummi hooyadayoo ila joogta markuu yimaado nebigu hooyadayoo tumaridunii oo maaragtay ixanaaninayso xanuunka maaragtay ila joogto inta xanuunsanayo qaala nebigu wuxuu odhanayey kayfa tiikum bal tii ka warrama tii hadalkaa mooye nebigii hadalkii badnaa ee naxariistii lagu yaqaana iyo macaankiiba nebiga waan ka alaah bay caasha leedahay markuu yimaada wuxuu odhanayaa kayfa tiikum bal tii ka warrama tii ka warrama xaalkeeda laa yaziidu calaa daalik nebigu intaa waxba kuma darayo markuu isoo booqdaba intaa unbu odhanaya qaalat waa cayshe xataa wajadtu fii nafsii qadibtu ilaa aan arrintii yani caloosha waxay uurkayga waxay agelayaan oo maarata niyaddan wax ugu qabanaya nebiga waan cadhooday faqultu markaasaa nebiga waxaan ku idhi yaa rasuula allah xiina ra'aytu min jafaa'ihi lii markaan arkay nebigu inuu iga fogaanayo oo sidii hore uu ka bedelan yahay baa waxaan ku idhi yaa rasuulallaah low adanta lii fa intaqaltu ilaa ummi ka waran haddaad ii ogolaatan hooyaday gurigeeda u wareego aan xaggaa xanuunkayga lagu xanaaniyo qaala laa calayki dhib male wuu ogolaaday nebigu taas qaalat fanqalabtu ilaa ummii walaa cilma lii bishay mimaa kaan hooyaday baan u wareegay gurigeedii waxaan lagu hadlayana waxbaba kama ogi laa cilma lii bishayin mima kaana wixii dhacay waxba anigu lama socdo xataa naqaytu mi- ee, wajci ilaa aan ka bogsooday oo kasoo maaragtay kasoo dahay xanuunkii bacda bidcin wa cishriina leyla dhowr iyo labaatan beri kadib ayaa xanuunkii ilaahay iga qaaday wa kunaa qowman curuban waxaan ahayn dad carab anagu ahayn laa natakhidu fii buyuutina alkanafa guryahayaga wax musqula umaanan samaysan jirin allatii tattakhiduha alcaajim musqulaha ay dadka caajimta ee aan carabta ahayn ay samaystaan ee qotaan guryaha ka agdhistaan annagu haddaan carabnahay maanan aqoonin nacaafa wa nakraha waxaana waxaanu ka- ka yarayaqi qasoonnayahayd oo aanu kuhanaba in qofku gurigiisa xamaam musqul ku ag samaysto inamaa kunaa nakhruju fii fusxi almadiina haddaanu nahay dumarka iyo iyo ragba bannaanka magaaladan yaa xaajadee kusoo gudan jirnay wakaanat الnisaau yakhrujna kula leylati fi xawaa'ijihin dumarku habeenkii ayay- ayay xaajada u bixi jireen oo mugdiga markay tahay ayay xaajadooda soo gudan jireen bannaanka u bixi jireen fakharajtu leylata libacdi xaajatii wa macii umu mistax habeen habeenada ka mid a ayaan ayaan ina xaajadii soo guto bannaanka ugu aadnay iyadoo ila socoto gabadhii la odhan jiray umu mistax marka mistax wuxuu ahaa nin arrintan ka qayb galay munaafiqiintu ay wadwadeen oo warkii isna sii qaadqaaday waana nin qaraaba ay yihiin abubakar abubakarna mas-uulkayo biilka ka bixiyo waa nin saxaabi oo fiican oo xataa badri oo badar ka qayb galay laakiin fitnadan buu qayb ka ahaayo warkii munaafiqiinta ayuu sii fidiyey fa wallaahi innahaa la tamshii maci umu mastax baa ila socotay id caharat fii mirtiha ilaa cabaayadeedii ku kuftay ama ku turunturootay fa qaalat markaasee umu mastax waxay tidhi tacisa mistax mics- eh, mistax baa hoogay faqultu bi'sa licumrillaahi maa qulti lirajulin min almuhaajiriina shahida badran ilaah baan ku dhaartay waxaa xun waxa aad ka sheegtay nin muhaajira oo badriya waxaad hadalkaa ka sheegaysa waa maxay qaalat awamaa balaqaki alkhabaru yaa binta abi bakrin naa wuxuu sameeyey ninkan iyo warka lagaa sheegayo suuqa ku yaalla ina abubakari miyaadan laba socon qultu wama alkhabar oo warku muxuu yahay faahbaratnii biladii kaana min ahli lifik waxay ii sheegtay waxay ahlulifik ahlu dadka been abuurka sameeye munaafiqiinta waxay sameeyeen iyo warka inuu fiday oo mistaxna uu ka qayb qaatay fidintiisa awaqad kaan hada umasaasaaba dhacday qaalat nacam wallaahi laqad kaan run baan kuu sheegay waxaasaa dhacay oo waxaa lagugu tuhunsan yahay adigiiyo safwaan ibn mucadil inaad zina ku dhacdeen qaalat caaishatu fa wallaahi maa qadartu calaa an aqdiya xaajatii waaba xaajadaan u socdaya kaadidii xataa waan gudan kar waayen naxdintii iyo wixii sadmadii ku dhacday wa rajactu waan soo laabtay fa wallaahi maa ziltu abkii xataa danantu ana albukaa'a sayastacu kabidii waxay leedahay caaisha waan soo laabtay kamaan zuulin inaan ooyayo ilaa aan u maleeyey inuu beerkaygu la dildillaaci doono oohin darteed waqulti liummi hooyaday baan waxaan ku idhi caaisha hadlaysee yaqfir allaahu laki hooya ilaahay kuu dembi dhaafe yuxadisu annaasu bimaa taxadasuu bihi walaa tadkuriina lii min daalika shay-an dadkuma waxay ku hadleen bay ku hadleen adiguna inna ii xusi maysid waxba ii sheegi maysid miyaa oo waxaan laygu xamanaya waxaan laygu tuhmaya imaad sheegaysid miyaa qaalat yaa bunayata gabadhaydiyey khafifi canki isdeji oo maarata arrintaas ka fududayso fa wallaahi laqala maa kaanat imra'atun xasnaa'u cinda rajulin yuxibuhaa walaa daraa'ira ilaa akarna wa kasara annaasu calayha gabadh xasnaa oo qurux leh oo nin qabo oo du- oo dumar kaloo lala qabalane ma jirto hadday jirto hadal badan bay ka sheegayaan ilaa kaharna wa kasara annaasu caleyha gabadha dusheeda hadal badan baa laga sheegayaa waa gabdhaha eh, dangalooyinka ama lala qabo ayaaba warkaas ka faa'iidaysanaya oo sii wadwadaya oo dadka dumarka la isla qabo waxbaa colaad baa iska jirta waxbaa iska jira qaalat caisha hadlaysa waqad qaama rasuulu llaahi sala allahu alay slam fakhatabahum nebiga ayaa dadkii u- isu taagay oo u khudbadeeyey anna lama socday le iyadu lama socoto walaa aclamu bidaalik arrintan anigu ma ogin nebigu masaajidku baa ka hadlay oo arrintan kaga hadlay laakiin anigu arrinaan la socdoba maaha faxamad allaha wa athnaa calayhi nebigu ilahay buu mahadnaqay oo ammaanay uma qaala dadkii wuxuu ku yidhi ayuha annaas maa baalu rijaalin yu'duunanii fii ahlii wayaquuluuna calayhim kayra alxaq war ka warrama niman yahow niman igu dhibaya xaaskayga ka hadlaya oo arrintaa igu dhibaya xaaskayga ka sheegaya waxaan xaq ahayn wallaahi maa calimtu calayhim ilaa khayran anigu ahalkayga waxaan khayr ahayn wallaahi kuma ogin wayaquuluuna daalika lirajulin oo ku odhanaya arrintaa weliba nin waa waa safwaan ibnu mucadil weeye wallaahi maa calimtu minhu ilaa khayran nin aan weliba khayr waxaan ahayn aanan ku ogayn bay warka ka sheegayaan waxbu sameey bay leeyihiin walaa yadkhulu beytan min buyuuti ilaa wahuwa maci ninkanuna weliga guri aan leeyahay ma gelin isagoo ila socda mooye waa nin saxaabiya oo lagu yaqaano wanaag iyo suubanaan qaalat caaisha hadlaysa wa kaana kibru dalika cinda cabdillaahi bni ubaya fii rijaalin min al- min alkhasraj arrinta waxaa waday ku halaagsamay ee ifkigan sameeyey waxay ahaayeen ninkii ra-sulmunaafiqiin cabdullaahi ibnu ubaya ninkii la odhan jiray iyo koox ka mida qabiilkiisii khasraj ahaa waxaa kaloo arrintaa kusii darsamay wuxuu maa qaala mistax iyo mistax dadku uu sii fidiyey wa ximnata bintu jaxash iyo gabadhii la odhan jirtay ximna bintu jaxash oo ahayd zaynab bintu jaxash nebiga xaaskiisa walaasheed ahayd wadaalika anna ukhtaha zaynab bintu jaxshin kaanat cinda rasuulillaah gabadhan waxay ka sheeg sheegaysaa warkayga wadwada walaasheed buu nebigu qabay walam takun imra'atan min nisaa'ihi tunaasibunii fi lmansilati cindii kayraha gabadh ii dhiganta ama tunaafisnii oo ma jirin aan zaynab ahayn oo xagga dumarka maarata igu soo dhow caaisha gabadh yar bay ahayd xagga quruxda xagga maarata akhlaaqda xagga dhinac kasta dumarka ummahadu minoo dhan way ficnaayeen laakiin qofta la tartami karta xagga nasabka xagga xasabka xagga maaragtay diinta waxay ahayd zaynab marka waxay leedahay gabadhaas gabadha keliya waxay ahayd tusaamiini sida riwaayad kale ku timi oo ila tartami karta amaa zaynab gabadhii zaynab ahayd ee walaasheed ay warka waddo ee nebigu qabay facasamaha allaahu bidiiniha ilaahay diinteedu ku dhowray iyadoo carabkeeda qabsatay waa gabadhi caasha lala qabay umulmuminiin zaynab bintu jaxsh weeye iyadu ilaahay baa diinteeda ku dhowray falam taqul ilaa khayran nebigaa weydiiyey zaynab wuxuu ku yidhi caasha ka warran miyaad wax maqasha adugu waxay tihi nebi allow ii ii dhowr maqalkayga iyo iyo araggayga wax xun afkayga ha- ha ka soo saaran anugu gabadhaa wax xumaana kuma ogi wa amaa ximna waa gabadhii gabadha walaasheed zaynab walaasheed fa ashaacat min daalika arrintii way fidisay maa ashaacad waxay fidisay bay fidisay tudaariinii biukhtihaa iyadoo rabto xagga walaasheed igu dhibaysa maarata walaasheed baa lala qabaa darteed bay warkii sii sii fidisay falamaa qaala rasuulu llahi sal alla slam tilka almaqaala nebigu markuu arrintaa yidhi oo dadkii ku yidhi yaa iga qabanaya nimankan i- xaaskayga ugu dhibaya qaala usayd ibnu xudayr saxaabigii la odhan jiray usayd ibnu xudayr baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah in yakuunuu min alaws hadday qabiilkayga reer aws yihiin nimankaa ku dhibay nakfikahum waanu kaaga filannahay annaga noodaa wain yakuunuu min ikhwaanina alkhasraj hadday qabiilkan kale walaalaha iyo reer khasraj yihiinna famurnaa amrak amarna siiya fawallaahi inahum laahlun an nadriba an tadriba canaaqahum wallahi waxay muutaan in qoorta laga laga guro ee amarna siiya bas annaga baa laynayna kuwaasne hadday hadday hadda qabiilka leeyihiin faqaama sacd ibnu cubaada naqiibkii reer eh, khasraj baa istaagay oo xanaaqay wa kaana qabla dalika yuraa rajulan saalixan caaisha waxay leedahay intaa ka hor waxaa loo haystay rajulan saalixan qaala sacid muxuu yidhi kadabta lacamrullaahi maa tatruba canaaqahum wallaahi ma garaacaysid qoortooda innaka maa qulta haadihi almaqaala hadalkaa umaad odhan ilaa waqad carafta annahu min alkhasraj warkaa waxaad u leedahay waxaad ogaatay nimanka nebiga dhibay ee wax ka sheegay inay qabiilkayga yihiin bay saa u yeelaysaa walow kaanuu min qowmika hadday qabiilkaaga ahaan lahaayeen maa qulta haadaa arrintaa maad tidhahdeen faqaala usayd usayd baa u jawaabay wuxuu ku yidhi kadabta lacumrullah ilaah baan ku dhaartay been baad sheegtay walaakinaka munaafiqun tujaadilu cani lmunaafiqiin waxaa tahay munaafiq u doodaya munaafiqiintii ee dadka maarata ifkiga sameeyey watasaawara annaasu xataa kaada yakuunuu bayna haadayni alxayayni shar dadkii baaba mar isku soo yaaci lahaa oo dagaal ka dhexi lahaa ilaahay baa ku sugtay inay labada qabiil isku dhacaan awsi khasraj nazala rasuulu lah sal wasalam fadakhala calaya wuu ii soo galay wadacaa caliyan ibna abi aalibin wuxuu u yeedhay cali ibn abi aalib radi allahu canhu wa usaamata ibnu zayd labadaa nin buu u yeedhay nebigu fastashaarahumaa wuu la tashaday fa amaa usaamatu usaama soo maaha fa ahnaanii khayran way ammaanay uma qaal yaa rasuula allah ahluka wamaa naclamu minhum ilaa khayran wahada alkadibu walbaailu nebi allow xaaskaaga waxaan khayr ahayn kuma naqaano waxaanay wadwadaana warkanna waa been iyo wax baadila wey wa amaa cali cali soo maaha cali bn abi aalib radi allahu canhu faqaal wuxuu nebiga ku yidhi markuu la tashaday yaa rasuula allah ina annisa'a lakaiir dumarku way badan yihiin wa inaka laqaadirun calaa an tastakhlif awood baad u leedahay inaad mid kale ku bedelatay haddaad gabadhan iska sii daysid wasali ljaariyata fa inaha tasduquk arrintan waxaad weydiisaa gabadhan bareere layahda u adeegta casho u adeegtay la joogta runbay kuu sheegi doontaaye fadacaa rasuulu llahi sala allahu alay slm bariirata gabadhii bariira ayaa loo yeedhay yas'aluhaa nebigoo weydiinaya maxaad caasha ka taqaanaa wa qaama ilayha cali gabadhii cali baa isu soo taagay fadarabahaa gabadhii buu cali garaacay darban shadiidan aad buu u garaacay wahuwa yaquul isagoo leh usduqii rasuula allah nebiga runuu sheeg fataquulu bariirana maxay leedahay wallaahi maa aclamu ilaa khayran wallahi waxaan khayrahayn anugu casho kuma ogi wamaa kuntu aciibu calaa caaishata wax ceebo caaisho aan ku aqaana ma jirto ilaa annii kuntu acjinu alcajiini markaan cajiino maaragtay daqiiqda aan cajiino aan qoosho aamuruhaa waxaan caasho odhan jiray an taxfadahu ii ilaali fatanaama markaasay ka seean canu ka seexan jirtay cajiinka fata'tii ashaatu fata'kuluha ani xoogaa iska dhalinyarnimada carruurnimadu keenayso caash marka aad buu yartahay oo xoogaa dayaca yar mooyaane oo cajiinka oo kale riyuhu ka cunaan mooyaane wax kaloo ceeba gabadhan kuma aqaan qaalat caaisha odhanaysa uma dakhala calaya rasuulu llahi sala allah alay slam wa cindii abawaay nebiga iisoo galay iyadoo aabbaha iyo hooyada ayla joogaan wa cindii imra'atun min alansaar iyo gabadh kaloo reer ansaareed ayla joogto wa ana abkii anigoo ooyaya wa hiya tabkii gabadhuna ayla ooyeyso fa jalasa fa xamad allah nebiguu fadhiistay ilaahay buu ammaanay ilahay buu mahadnaqay wa athnaa calayhi ilahay buu ammaanay uma qaal yaa caaisha innahu qad kaana maa balaqaka min qowli innaas waxaa dhacay waxaad maqashay dadkaad ka maqashay hadalka naaska waad maqashay waxaad ku hadlayaan fattaqi illaah ilaahay ka cabso wain kunti qad qaarafti suu-an mima yaquulu nnaas fatuubi ila allah haddaad ku dhacday wax ka mid a waxaan dadku ay sheegayaan ka toobadkeen ilahay uga toobadkeen fa ina allaha yaqbalu tawba can cibaadihi ilaahay addoomihiisa toobadda uu ka aqbalaaye qaalat fawallaahi caysha hadlaysa fawallaahi in huwa ilaa an qaala lii dalik xataa qalusa damcii famaa axisu minhu shay-an oohintii baaba naxdinta darteed nebiga kama filayn oohintii baaba iga joogsatay oohintii xataa markii hore aan iska ooyey shumaysay ilmadii baaba istaagtay yaabay bay la noqotay nebigu inuu arrintii iga shakisan yahayba waintadartu abawaaya an yujiibaa canhu falam yatakalamaa waxaan filayay in aabbaha iyo hooyaday nebiga u jawaabi doonaan laakiin iyaguna afkay qabsadeen iyaguna afkay qabsadeen maanta halkaa inoo joogto insha allah qayb saddexaad baa ka hadhay ama jalsa saddexaad baa ka hadhay qisadii caaisha iyo qisatu lifik iyadana waa ku xijin doonaa insha allahu tacaala wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin نساء هن للطهر علامة وهن على جبين الدهر شامة